walycr ha caariyeeyo almusma bihi musma bihi ficilkan samaa waxaa kaloo dee luqada u yimaadaa asmaana waa ku yimaadaa samaahu fulananna iyo asmaahu fulanan saa tidhahdee samaytu ibni muxammadan iyo asmaytu ibni muxammadan waa isla macnoo sama iyo asmaa imakana almusma ee kale idinka idinma xarakaysna almusama haddii la yidhaha wasankaaban qabanahayn ee waa almusma ayaa arintu ay tahay oo waana ficilkaa dee asmaa ismigiisii mafcuulun weeye waana la isku macno un asma iyo samaa asmaahu iyo samaahu walyucir markaa ha caariyeeyo waa ruuxii nuskada lahaa samaacu uu ku sugan yahay weeye magacyadii dadkii joogay majliska ay ku sugan yihiin ha caariyeeyo kitaabkii dee marka almusma kii la magacaabay bihi ba'dana waa darfiya oo bimacnaa fihi waa kitaabka dhexdiisa kii magaciisa ku sugnaa oo macnaa waxa weeye almusma bidu waa almaktuubu ismuhu fi samaacu bimna saamiciin markaa waa kii magaciisa ku qornaa dadkan saamiciintaa dhexdooda uu kuba qornaayo laakiin kitaabka uu ku qornaayo nuskada kaas waa kan la magacaabay bihi fihi kitaabka dhexdiisa lagu magacaabay ujeedadu si aynu casharkii hore kusoo maray dadkaa magacay joogay ee la qorayey mid mdayaamamo mid kasta xataa kii fawt lahaaye maalmo maqnaa la qorayey kii xataa marka majlisku joogo yar tasaahul jiray ama luloonayay ama hurday iyo wixii iyo saynu soo maray ama waxaweya wax kale ku yar jeeday ama sheekaysanayana lagu qorayay meesha la ishaarayey waa la qoraya ayaa dee bal markaa taas ee adigu magaciisu meeshii laga helay oo ku jiray taas ha caariyeeyo goorma in yastacir waa hadduu isagu weydiisto inuu caariyeeyo taas weyn marka waxa weeyaan saan soo sheegnayba haddii aanu isagu kii qoray ahayn dabaqada samaaca ka nuskada leh mandubay waa sunno ayay u tahay marka wuxuu yihi masale haddii laakiin uu isagu gacantiisa ku qoray waa tan wain yakun hadduu yahay markaasoo waa samaacan iyo dabaqadan ama dee waxa weeyaan dabaqadan samaaco dee dadkan maqlay magacyadoodan meesha lagu sugay qudira mid la qoray uu yahay bihadi malikin malikna waa waxa weeyaan waa dee malik kitaab weye ninkii kitaabka lahaa gacantiisa iyo khadkiisa haddii laguba qoray samaaciyo magacyadan saa isagu ninkii ku dambiye meesha ku sugay uu ahaa faqad ra-a wuxuu arkay xafsun xafs xafsaan oo nin macruufa ama imaam macruufo xafs ibnu kiyaas la yidhaaho bal dee rijaalu tahdiib ama kaba mid ah waa raggii horeo dee markaa waa dabaqadii koobaad ee halkan bay nooguba sugan asxaabtii abi xaniifa macna waa asxaabtiisii waaweyneyd buu kaba mid yahay oo waa nin horeo qaadina ka ahaa kol baqdaad markii dambana kuufa qaadi kaba noqday oo kollay dee rijaashan umuhaatu sitana rijaashooda kaba mid ah xafs bnu kiyaas nakaci waa nin qaadiya kollayna dhimashadiisu boqol iyo afar iyo sagaahankii hijirada ayaanay ahayd amase boqol iyo shan iyo sagaahankii hijirada haddaba xafsa oo qaadia ayaa u qaadi ahaa waktigiisa markaa u qaadiga ah baa wuxuu arkay wa ismaaciilu ismaaciil ismaaciilna waa nin kaloo isna imaam ah oo adigu bal ninkaasi dee ahimadii xanafiyada ayuu kaba miday ama asxaabtii waaweyneed ee abu xaniifa ama ismaaciilkan ismaaciil ibnu isxaaq ibnu ismaaciil baa la yidhaaha oo kollay usro magac aada u weyn lahayd iyo shuhro weyn cilmigana aada uba faafisay iyadoo kolley adduunyada iyo dee markaa marka la eego dad amaalana ay ahaayeenba kolley qaybo oo ayuu kaba mid ahaayo madhabta maalikna marka la eego ciraaq dadkii qeybta weyn kaba qaatay faafintooda isaguna waqtiga asxaabtii maalikiyada ama waxa weeyaan dee asxaabta maalik ee imaamkooda iyo ninkii muqadamkooda ahaaba waa waqtigiisii qaadina waa ahaa oo wuxuu baqdaad ayuu qaadi ka ahaa waxaana uu isagu dee tafirtiisii yahay imaamkii macruufka ahaa ee rijaalu sita kaba mid ahaa xamaad ibnu zayd ayaa isagu markaa dee carab asalkoodu markaa maahayn xamaad ibnu zayd oo ismaaciil ibnu isxaaq ibnu ismaaciil ibnu xamaad ibnu zayd weeye bal markaa ninkaasoo laba boqol iyo labayo sideetankii hijirada anay dhimashadiisa isaguna markaa qaadi buu waqtiga masalada laga soo naqlinayo uu ahaa kadaa saas oo kale wa kadaa saas oo kale wuxuu arkay azubayri markaan wasanka aqrinaa zubayri baan odhanay kolle hay-adi waa idinka dhacday ya-adna halkan kolley waa caadiba inay joogtay ahayde waxaan fidhayaa dabcadeennun bay kaba dhacday oo kada zubayri fardaha laakiin imaka kada zubayriyu ay wakadaa saas oo kale isna wuxuu arkay azubayriyu ninkaa zubayr oo axada ajdaadiha loo nisbeeyey zubayrkan loo nisbeeyeyna waa saxaabigii daliilka axad alcashara zubayr ibn alcawaam weeye waana nin kade waxoogaa aada u dambeeyo zubayr ibn axmed ibn sulaymaan baa la idhaha labada nine kaleba waa ka dambeeyey waxaa loo nisbeynay awowgiisaa sare zubayr ibn alcawaam waana nin isna asxaabtii shaafici waktiga ama dee aimadoodii kaba mid ahaa saddex boqol iyo toddobiyo tobankii hijirada ayay dhimashadiisu ahayd marka waxaan aragnaa waa saddex madhabood aimadoodii marka la eego casrigooda adee marka zamankoodii loo eego dee ahaa walow dee markaa xafsa bnu kiyaas iyo abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan iyo waqtigiisi ay noolaayeen bal markaa ragga waaweyn ee madhabaha kala duwan lahaa ayaa maxay arkeen waatan fardaha damiirka fardaha ku jira waa icaaradii waa fardal icaarati inuu kitaabkii uu ruuxii la caariyeeyo magaciisa uu kuba sugnaa oo ninkii nuskada lahaa caariyeeyo kol haddii isagu kii qoray ahaa ayay iyagu ku tegeen ay arkeen bacdaa xiina markii siilo ay su-iluu la weydiiyey oo xafs bnu kiyaas baa la weydiiyey laba ninna way isulaba yimaadeenoo dacway ahaydba oo nin baa nin kale ku soo dacweeyey isagoo qaadi kuufo kaba ah in samaaciisii waa magaciisii iyo samaaciisii uu kitaabkiisa ku sugan yahay isna uu diidayo oo adugkiina marsiina uu diiday inuu siiyo markay isula yimaadeen xafsa bnu kiyaas oo qaadigii kuufa ayaa wuxuu ku yihi ninkii kitaabka lahaa kitaabkaaga soo saar haddii samaaca ninkani uu adiga gacantaada adigu khadkaagii uu yahay waxaan kugu xukumaynaa ma ku laaziminaynaa inaad u dhiibto haddii uu isagu gacantiisa ku qoro khadkiisii ahaana dee markaa xukumka ama iijaabka waan kaa daynaynaa iyo ilzaamkaas taas buu isagu yihi wuxuba xukumay ismaaciil markaas isagoo asxaabtii maalik ahay iyadna saas oo kale la isula yimi dad samaac isku haystay isaguna kii muddaca caleyhiga ahaa buu ku yidhi haddii samaaciisu kitaabkaaga ku sugan yahay bikhadi yadik waxaa laasimkuga inaad caariyeyso taas buu isaguna yidhi hadduu laakiin cid kale khadkood uu ahaa taa adigay ku jirtaa inaad caariyeyso iyo inaad iskaba dayso zubayri mar masaladan la weydiiyey oo waxa weydiiyey ibnu khalaad waa idiinta allaa taas ibnu khalaadna dee waxaan filayaa kitaabka in badan buu inoogu soo noqnoqday ma garan karo dee waanan soo sheeg sheegnay ehna haddana dee la xifdisa yahay iyo loo baraarugayo in kale maba garan karno ma ogi baan leeyahay anigu iyo ibnu khalaadna waa ninkan ramhurmisi la yidhaha ee saaxib almuxadis alfasil ninkaas buu weeye ibnu khalaadkan soo noqnoqdaa kitaabke isagaa weydiiyey marka aba cabdillahi zubayr iyadoo labada masalaba de ay horeysay ama masaladaa xabsa isagu markaa hayay markaasu oo uu sheegayna arrintaas wuxuu leeyahay baabkan xukunkaa ka fiican ma jiro ninkan dee saaxib alkitaab aha khadkiisa wuxuu tilmaamaya inuu raalli ku ahaa marka tacliilka caynkaasna wuxuu keenaya xataa adaanu khadkiisiiba ahayn laakiin ridihiisa lagu qoray isagu raalli ku ah ninkan magaciisa in laguma sugo ninka lama haba qore marka say ku cileeyeen intaas nafteeda ay laazim ku noqoto bal bixintiisa ama de icaareyntiisu bal intaas buu inoo sheegay oo idcille khaduhu khadkiisani dalla wuxuu tilmaamaya oo cala ridaa ogolaansho bihina eeg dabiirka bihi waa dee bilismi lmusbat weeye ama biisbaat lism magacan in lagu sugo ayuu marka kitaabkiisii lagu qoro ayaa khadkiisani dee daliil u yahay inuu raalli ku yahay kol haddii dee taasi ay jirtana de ninkii waa ammaano uu hayo oo meeshii waxaa taalla hebel kitaabkaa riwaayo u leeyo sheekh hebel buu ka maqlo saasuu gaba maqlo wati wixiiba waktiguu ka maqlaa u taala waa ammaano agtiisa uguma sugane de markuu u baahda ammaanadiisii ha siiyo taas bay noqonaysaa marka waxay masaladna u nadirtay kamaa cala shaahidi kamaa yajibu siday waajib ugu tahay cala shaahidi ruuxii markhaatiga ahaa adaa umaa taxamala wixii uu xambaaray gudashadii bimacnaa ruux bal xataa haddaan la odhan kaale markhaati noo noqo ama masaladii dee hore aynu kolkol ashaahid cala shaahid ba dee ay taasi ay shardiyaaneen laakiin shahaadadii caadiga ahayd ee asalka ahayd waxba inay shardi maaha in ruuxii ruux loo qasayay inuu markhaati ka noqdo iyo hadduu maqlanin nin kale xaqu qiranayo waxay waxaas igu leeyahay uu maqlown xataa isaga iyaanu markhaati gashanin be ee markhaatigii waa warkaas uu xambaaray hadhow marka looga baahdana waa gudanaya haddaba say dee ugu laazim tahay waajib ugu tahay shaahidkii ma taxamal ada ma taxamalo ujeedada masalada intaasay unadirto ruuxan shaahidka aba kol hadday shahaada agtiisa ahayd waa amaanaha agtiisa ku sugan oo kale un haddii loo baahdo majliskiiyo xukumkana ina meel kale markhaatiga lagama furayo majliskiiyo xukum ama halkii lagu kala saaraya in loogu baahdo xataa masaafaba u jirte inuu dee taa taxamulo oo uu socdo majlis alxukmi uu socdo waana wakti bay ka qaadan kulfay kaba qaadan inuu socdaa laazim bay kuba ahayd markaasna waa saas oo kaleo saa ruuxaasba inuu socdo majlis alxukmi si uu ammaanadin ama shahaadin u gutaa laazim ay ugu ahayd ayaa kana maalkiisiina kitaabku waa maalkiisii buu noqonaya oo waxba kama gale bixin uu bixiyu ruuxii u dhiibo waxaan ku sugan iyo ammaanadan ku sugan daraaddeed sidee bal markaa ay laazim ugu noqonaysaa kama cala shaahidi maa taxamal balkaasi waa ninkii bal markaa isagu nuskada lahaa iyo wixii xaggiisa ahaa ama ninkii la caariyeeyey maxay tahay oo de hadda goortani maha taasuun waa dadka dadka imaka kutubta ka qaadanaya ka caariyeysanayaba dee xaalkood weye walyaxdar ha ka digtoonaado almucaaru kii wax la caariyeeyey tadwiila dheerayd dheeraydku waa maxay waa muddadii inuu dheereeyo oo ruuxu intii xaajadiisu ahayd ee uu qaradkiisa ka gudanayey intaa wax ka badan kitaabkii u haysayn waa ruuxu kitaabkii waa u baahan yahay bal markaas inuu ka haysto muddo adee intii xaajadiisii ka badan intuu haysanayaa biqadri ilxaaja haba noqoto bal taasa iska ilaaliyo oo halkan baa sharaxa inoogu sugantay zuhri oo kale inuu iyaaka waquluul alkutub isagoo wuxuu la hadlayay nin asxaabtiisii kamid ahaa quluulka kutubta iska ilaaliyo markaa mxuu markuu weydiyo i ululkutub quluululkutub muxuu yahay ayaa wuxuu ihi xabsuha can asxaabiha waa asxaabteedii oo laga haysto oo intaad ka qaataad hadana kama haysato uba celin weydo fudayl ibnu ciyaadna wuxuu kaba soo noqonaya laysa min ficaali lculamaa macnaa ficilka culimada kamid maaha iyo dee dhaqankoodii an yaquda samaca rajuli wa kitaaban fayaxbisahu canhu in waxa weeyaan kitaab ninkii intuu qaato uu ka haysto uno intuu doono u kalaba maqnaado xaajaad u qaatay xaajadii markaad ka dhamaysataba celi weyn waan yubita waxaa kaloo weli axdar iyadna haka digtoonaado an yubita inuu sugo waa samaaci waa samaaci dee magaciisi iyo wixii iyo ciddii laba socotayba inuu naqliyo oo samaaci kitaabkan inuu riwaaye u leeya uu kuba sugo qabla cardi intaanu muqaabalayn oonu kitaabka kii uu ka qoriyo kuba sixin maalam yuban haddaan la cadayno nuskadani waa kayru muqaabala aan la odhan bal halkaa kitaabadii iyo waxyaalo ayaan kagaba baxaynaa imankana riwaayadii iyo ayaan gelaynaa wuxu uhi sifatu riwaayati alxadiidi wadaa-i xadiidka warintiisa la warinayo bal sifadii ay lahayd iyo wa adaa-ihi adaa iyo riwaaya waa islaba mide bal macnaa wa adaa-ihi waa shuruuda ama waa shuruuda adaa-ihi gudashadan la gudanayo cid kale lasii gaadhsiinayo shuruudii bal marka ay lahayd oo riwaayada imanka haddaan kuba fasirno riwaayadii shaksigu uu warinayo cid kale uu sii gudbinayey adihina la xaalay noqonaysa oo adihina dee imankana waxyaalahani waa riwaayo uu warinayo kitaabkii maha samaaciyo maqalkii uu maqlaye adihina waa isla miduun ee bacnamaasa dee kale cibaaradii ibnu salaax oo kale iyo shuruuddii bal markaa uu gudanayo cid kale gaadhsiinayo shuruuddii ay lahayd taas buu adigu maxalkeed iyo baxsigeedii yahay xagga hosena waa ka kale hadalu biqaaci kasoo naqlinayo tacliiqa ay kuba sugantay kallayna tacliiqadanu soo naqlinaya waa kuwa yar heer sare ah ama aada u muhima oo fiican oo waxaanan filay dee barhna waa magacaabaya in badanna ma magacaabaya laakiin horta qaybo kollay kuwa aanu magacaabino biqaaci hadalkii weeye horena biqaaci waa si aan ugaba soo warrano oo inta badan kitaabkiisan dee maantana lamaduceeyo imanka lamadbuceeyo nukadka la yidhaahaa kollay isagu ha ururiyo waxoogaana idaafaad ha ku lahda laakiin intiisa badan kitaabku waa xaafid ibnu xajar taqriiraadkiisii duruusta iyo markii uu kitaabka kaba qaadinayo waxyaalihii dee uu kaba maqlay sharaxiisii hadalkiisii uu kaba qoray oo kale waa waxyaalo aada u sarreeya wey waliyarwi min kitaabihi waincaari min xifdihi fajaa-izun liaktar buna wuxuu uhi waliyarwi ha wariya shaksigu min kitaabihi isagoo kitaabkiisan uu wax ku qortay ee uu saxday laakiin ee uu dabdiyey taasuu ha ka wariyo wain cariya ha kaba madhnaado min xifdihi min xifdi maa kita fii kitaabi kitaabkiisa waxaa ku sugan xifdigooda ha kaba marhnaado yaanu xifdisnaanin be kol hadduu kitaabkiisii yahay kol hadduu dabdiyey kol hadduu markaa samaaciisi ku suganya oo uu saxay markii dambena uu ilaariyey oo uu dhowray yaanu waxaan kor kaba kaba hayn eh kitaabkiisa waxaa ku sugan ha iskaba ictimaadsado haba wariyo fajaa-isu fadaka kaas inuu isagoon xifdisnayn axaadiisan korka aan kaba hayn kitaabkiisuuna ictimaadsanaya saa uuba wariyo jaa-izun waa bannaan yahay oo lilakhari waa cinda alakhari intooda badan culimada agtooda waa ku bannaan yahay kaas wacan abi xaniifata ay waruwiya waxaa laga soo naqliyey can abi xaniifata abi xaniifa almancu mancin kitaabkii kol haddii aanu xifdisnayn korka aanu ka hayn oo ujeeddadu aanu waktigaa dee muxadidkii axaadiistii sheegayey aanu dee bal markaa ka xigtiinba oo arrintu ay tahay un kitaabka waxa uu ku qorsay taa inuu ictimaadsado oo uu kitaabka caynkaasa wax ka wariyo waxbaa iman karo oo isbedel baaba iman karo oo dhici karta aanuu baraarugine taas baa laga soo naqliyey kadaa saas oo kale ayaa ru'ya lagaba wariya mancinta can malikin malik baa laga soo naqliyey iyo wasaydalaani dee kolley wasanka ayay taasi ahayde marka wasaydalaaniyo saydalaankaa loo nisbeeyey oo kolley waa nin abubakar kunyadiisa ay tahay madagiisa maxamed ibni daawudi saydalaani baa la yidhahyo daawudina kolley waa loo yaqaanay oo ama macruufuu kuba ahaa oo adugu waana qolooyinkii shaaficiyada kolley waktiyadiisii dee raggoodii buu u mudnaa ama raggoodii waaweynaa buu kaba mid ahaa imaam macruuf oo xagga madhabta shaaficiyada ku macruufa oo alqafaal almarwazi la yidhaaho kolley laba qafaal baa jira oo kala horeeyo qafaalu shaashi iyo qafaalu lmarwazi oo almarwazi qafaalu lmarwazi ayuu asxaabtiisii ama xortiisii raggoodii ugu waaweynaa afar boqol iyo toddobiyo labaatankii nin dhintay weeye hijrada bal saydalaanigaas oo kolley mukhtasarka musaniyana waa sharxay daawudi hadduu dee isaga yahay oo waa ninka daawudun bay leeyihin kani saydalaani ayaa iyaduna hadalkaas oo kale laga soo naqliyay oo marka waxa ay tahay qolooy imika abu xaniife iyo malik bu iyo dee bacdu asxaabi shaafici oo saydalaanigan ah ayuu hadalka kasoo naqlinayaayo wuxuu leeyahy ama lagaba soo naqliyayo waxay leeyihin kol haddii aanu xaafid ahayn waxaan kitaabkiisa ku sugan aanu korka kaba hayn samaaciisa ha kuba sugnaado haba xusnood xusuusnaadee bal markaasi adugu waxa weeye ma warinayo oo iyadii ma warinayo idhaaheene waxay noqonaysaa inuu dee taas bay yidhaheen kitaabka caynkaasin wax kaba ma warinayo oo taas bay yidhaaheen laakiin culimada dee kol haddii kitaabkii dabdisan yahay kol haddii muqaabaladii cardiga ay dhacday oo kitaabkiisi sidaa uu kuba saxday samaaciisna uu kuba qoran yahay waxa weeyaan uu ictimaadsan karaa waanu warinayaa taasna wayada waa qowlka kolley waa iska yar tashadud bay noqonaya ama adadkeyn dadka badankoodna xifdiga caynkaasa maba laha wixii dee ma wada xafidayaan oo taas waxay noqon lahayd nin kutub dhan dee ama ay waxa weeyaan inaanu ama dad badan aanay waxba warin kareenba ayay noqon lahayd taasi bal qolooyinkana wuxuu ka soo naqliyey mancin ay taa manciyeen wa idaa ra-aa hadduu arko samaacahu maqalkiisii uu arko walam yadkur walxaal lam yadkur aanu xusuusan yatadakaro wakti uu maqlay aanu xusuusan samaacina meeshiibuu kuku yaalaa facan nucmaanin waa abu xaniifihune ay fa nuqila mafaruya waxa lagaba wariya can nucmaana nucmaan ibnu saabit oo abu xaniife ah almancu iyada suuradaasna inuu wax ka wariyo saa kitaabka wax uga wariyo mancinteed baa isagii lagaba naqliyey laga soo wariyey waqaala bnu lxasani imaamkii ina xasan wuxuu yidhi waa maxamed ibn lxasan ashaybani asxaabtii abi xaniifana ama labadii saaxiiba abi xaniifa lahaa dee mid kamida weeye waa ninka saddexaad ee madhabta maca abi yuusufa rafiiqiisii abu yuusuf iyo sheekhiisii qayb ahaana maciisa ah oo maxamed ibn lxasan ashaybani waa imaam aada u macruufa waa ragga qeybta iyo dowrka aada ugu weyn kaba qaatay madhabta abi xaniifa faafinteeda walow marka la eego waa lala qoray oo madhabde ijtihaadaad badan ay leeyihin isagiyo ninkan kale abu yuusuf oo waxyaalo badan ay madhab de isaga qowlkooda aan ahayn ayay markaa ay kuba tagaan saa daraaddeedna kutubta aad kuba arkayso kol de abu xaniifa iyo labadiisii saaxiib kolna labadiisii saaxiib way khilaafeen oo kale bal taas ay tahay oo bal markaa kollayna bal haddii dee gaar ahaan loo saaro sade abu sawr baa gaar ahaan looguma saaree rag asxaabtii shaaficiye ahaa dee bal markaa marka la eego ijtihaadaadkoodii dunaa ay ka dunaada ijtihaadaadkii imaamka ama qaybo oo kale ay haddana rag iska mustaqilinayoba noqdeen taasoo kale way noqon lahaayeen ba laakiin madhabtiin bay had iyo goor dee kuba ay ka mid yihiin marka ibnulxasanna maxamed ibnuxasan baa la yidhaha abu yuusufna waa isaguna nin macruufa oo de waxa weeyaan yacquub ibnu isxaaq bal markaa adigu abu yuusuf yacquub baa isaga magaciisa la yidhaah labadooduba dee qudaad way noqdeen abu yuusuf baa hor dhintay oo isagu kollay de iyagu raggan tarjamo uma baahno oo rag aad iyo aad u macruufa oo boqol iyo labiyo sideetankiiyo meelaha isaguna ilaa toddoba sanadood iyo meelaha ee sagaal iyo sideetankii ayuu dhintay yes markii hore fiqiga waa ka qaatay abu xaniife moxamed ibn alxasan laakiin wuxuu ku taami u taam yeelay abu yuusuf baa uga taam yeelay oo dee qeyb dhanna uu kaba aqristay kolley abulxasan maxamed ibn alxasan imaam malikna dhowr sanadood buu la joogay xadiis kun ku dhow ama toddoba boqol iyo ziyaado afkiisa ka qaaday waxaanu leeyahayba kitaab dee isaguna muwada oo riwaayadii deesiya waa imaam malik un muwada imaam malik baa kollay ziyaadaadna way kala leeyihiin muwada keliya un maayo muwada'iyo ayaaba jiro saas daraadeed baabu dee almuwada'aat ugu leeyahay kitaabka ama ruwaadoodii waxyaalaha riwaayaadkoodii daraquni oo kale iyo kan ahlu shahiirkeenu meelahan kuma aragnaa yaxya ibnu yaxya leysi nin la yidhaaha ayaa imaam malik kaba wariyey magaciisna kuba qoran yahay waa riwaayada riwaayada maxamed ibnu xasanna kuwa mid tahay ziyaadaadna way ka leedahay waanay madbacaysan tahay maanta iyadoo xataa sharax kale laba socdo tacliiq lmumajad la yidhaho lakna wi leeyahayna waa dee markii horena marar baa hindiya lagu madbuceeyey waktiyo dambana khaliijka waa lagu madbuceeyo waa kitaab markaas isaguna dee oo imaam malikna waxaan leeyahay ma ahun madhabtii dee dee markaa reer ciraaq un may ahayn iyo abi xaniife isagana mudduu la joogay saddex sanadoodee ziyaado oo cilmigaa weynba kaba xambaaray kale raggii isaga wax ka wariyay waxaa ka mid ahaa shaafici oo kale baqdaad markii uu tegey waa u tegey wax badan buu kaba maqlay bal dee shaafici baaba yidhaah awr wuxuu qaado waa kutub awr qaado ayaan isaga kaba qortay ama kaba soo naqriyay dee munaadaraadna way kaba dhexaysay laakiin waxa aada u badan ayuu kaba wariyay kutubtiisiina waa caariyeeye si uu dee wixii uu doonayay ugaba qorto bal waa nin saasa maxamed ibn xasan ashaybani madhabta ayay qayb ka ahaato dee qudaadii baaba iyaga uga badnayd isagana magacaabaya bal abu yuusuf samaci uma shaafici shaafici iyo walaktarina kuwii badnaa waasaxay laakiin axaadiisan kitaabkiisa ku sugan kor kama hayo ee wuxuu ictimaadsanaya un kitaabkiisa taasoo kale maxaa xaaladihiisu tahay dee jumhuurulculamaatay ku tegeen waxa weeye xujadiisaa way ku sugnaanaysaa kol hadduu samaacu dabdisan yahay kol haddii muqaabaladii aynu soo marnayn hore u soo marnay ay dhacdo oo kale isaga ictimaad iyo ictimaadsadaano sax weeye xujadna way ku sugnaanaysaa xaqiid kutubta waa warinaya waana laga warinaya taas ba yidhaha laakiin san dee imika bal abi xaniifa qowl kaba soo naqliyay malik oo kale haya waxa iyaga qowlkoodu yahay xujo ma noqonayso wixii uu raawigu xifdigiisa ka wariyo iyo tadakurkiisa mooye wax qoraalun uu ictimaadsaday ma noqonayso xujo taas bay yidhaaheen kole abubakr saydalani oo shaaficiyadii kaa mid ahaa ana taas bay idhaheen lakiin qowlka sawaabishii kaa hore weeyo bal hadduu kitaabkii aynu soo marray si aynu usoo marray loo cardiga iyo muqaabalada ee u dhacday samaacina uu ku sugan yahay waxa weeyaan waa ictimaadsanaya taasi waa masalada hore masalada labaad bal markaynu ictimaadka hataan kala sii farcino ninkani nuskadii baad haysaa kitaabkii inaad hebel adigu aada maqashay magacaagii waa ku qoran yahay waxaana dee aad fulan ka maqasho sanadkii waa dhan iyo wixii waanay saxan tahay laakiin wakti aad maqasho aad xusuusan weydo kitaabka ama wakti aad aada joogtay darsiga ama aad seekhan ka maqashay ma xusuusin qoraalkiina waa yaala oo wixii waa ku qoran yihin oo hebel inaad ka maqashood saa uga maqashiyo wixii way dhan yihiin dee bashar baa tahay waad ilowdayba qor aad kitaabkaa riwaayo ulahayd dee inta badnaa kutubtoodi ee kutub si aynan diraayo looga jeedo muddo dheer qaadadayso si loo ilooba ay adag tahay oo may hayn waxaa dhici karta dee waktiyo kooban inay dee darsigii sheekii laguma dul aqriyo adigina waa nin ama rixlo ku jira ama samaaciisi badayo intaasoo dee laga yaaba boqolaal barhkood sheekh laba kulmayey kumayaal iyo kumayaal kutubta waaweyn mahay ajzaa yar yarna samaacu lahaa oo inta badan kitaab weyn waxaa dhici karta inu xusuusnaadee waa juz yar oo laga yaaba majlis keliya lagu aqriyey magaciisiina lagu sugay waa iskaba iloobay marka ninkaas oo kale samaaci waa kan waa ku sugan yahay waana wax dabdisan saxan laakiin isagii baan xusuusnayn maxaa xaaladu noqonaysa ninkaasi ma warin karaayo kitaabkaas isagoo ictimaadsanaya magaciisan ku qoran ma warin karaa mise ma warin karo marka taasna waxa adigu leeyahay marka abi xaniifa uu kaba soo naqliyey inaanay waktigaa riwaayadiis iyo intaa wariya aanay u banaanayn oo kol haddaanu xusuusnayn aanay u banaanayn kolleyna qolooyin kalena way kuba tegeen qowlkaas ragga dambe taa ku camalfali jira waxaa kamid ah imaamkii warica ahaa xalal miradka badnaa imaamka ahaa caalimka waa ibnu daqiiq alciid oo kale taas maalin baa nin ula yimi kitaab ama juz buu ula yimi samaaciisna waa ku sugan yahay bal wuxuu yihi markuu eegay wakti buu uqabto igu soo nuquul oo kitaabkiibuu ufiirsaday markuu kusoo nuquul horta khadku waa khadkaygii waaba gacantiisi khadku waa khadkaygii laakiin goor aan maqle ma garanayo deeta u diiday inuu isagii uu wariyaba kitaabkii caynkaas ahaa oo isagii laga naqliyo waa diidoo kale o dee rag sidaas iyagu bal markaasi way jireen sa ibnu daqiiqalciid oo kale iyo qolooyin kale oo asxaabta adigu shaaficiye kaba mid ahaa abi xaniifana waa kan lagaba soo naqliyey laakiin intooda badan culimadii waxay leeyihiinba kol haddii dee samaacina insaankii waa wax ilo waxbuu iska iloobi karaa samaaciisi meeshii ay ku yaalo kitaabkiina dabdisan yahay saxayo uu kitaab muqaabala uu yahay qoraalkaas uu ictimaadsano waxbuu ku warinaya isna waa lagaga warinaya bal taasna waa ta intooda badan noogaba soo naqliyay labada masale ayaa bal meesha dee imaka ah inta abyaada inoogu sugano wuxuu yihi walyarwi ha wariyo dhib ma laha min kitaabihi kitaabkiisa hakaba wariyo wain caliya hakaba badhnaade min xifdihi waa min xifdi maa fi kitaabihi axaadiista kitaabkiisa kuba sugan waxa weeyaan dee xifdigooda haka qaawanaado oo yaanu isagii bal markaa waxa weeye xafdisaanin be kitaabkiisa isagoo ictimaadsanaya kaba wariyo fajaa-isan fadaka kaas inuu kitaabkiisa ictimaadsado isagoon xifdisnayna uu saa wuxuuga warin karaa jaa-izun waa mid banaan weeye lakar cinda lakar culimada intooda badan iyo jumhuurtooda agtood وعn أbي xنيفةa وruوya عn أbي xنيفةa waxaa laga soo نqliyey almنcu oo laga wariyey mancin suuradaas oo kale oo wuxuu isagu xifdisan yahay mooye wax kale inuu waxa weeyaan wari xataa samaaciisi ha ku arko ha xusuusnaado waxa weeyaan inu waxa uu markaa xifdisan yahay mooye samacahu maqalkiisii uu kitaabkii kuba aanu xusuusnayn waana arkaab facan nucmaan nucmaanin e kale wazankune facan nucmaana waa nucmaan waxaa lagaba soo naqliyo o abu xaniife alman oo dee geesa rafiiqiisi ka ah geesna sheekhiisii kaba ah xaniifa labadan weeye kaana ciise ahaaday iyo suma shaaficiyi shaafici iyo walaktariina inta badanee min asxaabihi dhow waa in asxaabtiisa raggoodii u badnaa waxay yidhaaheen ay ku tegeen biljawaazi banaani alwaasici waasica oo de inay de markaa ay banaan tahay oo taas ayay iyay kuba tegeen waana kollay siday de markii dambe aktar ahlixadiis ayay kuba tegeen oo kale haddii kitaabkii uu yahay kitaab dabisna oo markaa ayaanu waxa weeyaan xadiis xadiis ahaanba inuu maqlay ama wakti uu maqlay aanu xusuusnaanin be kol hadduu dhowrsoonaa oo dabisnaa inuu waxa weeye kitaabkii wixii kusugnaa warin karo muhimkuna inuu dee ama khadkiisii yahay ama cid lagu kalsoonyaha khadkood maaha inuu dee nuso kasta qaato samac kuba sugan yaho dee la ogeyn xataa ruuxan qoray in yahay adigu muhimku kol haddii inuu saxiix yahay meeshii nafta ay u iilato dani saasna uu jira qalabata dani unba halkan ba iska dee waxa weya iskaga camal falaane waxbaa lagu warin karaa wain yaqib wagalabat salaamatuh jaaza dalada jumhuurihim riwaayatuh wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wain yaqib hadduu maqnaado kitaabkiisuu gacantiisa ka baxo oo waa laga qaatay uu ka lumay waa laga xaday adugu si unbaa kitaabkiisii uga maqnaado gacantiisa uga baxay markaasuu dib u helay wagalabat alxaal galabata qad galabat ay qaalib noqoto oo ay qaalib tahay salaamatu me waqalabata ay qaalib noqoto salaamatu fayoobidiisa uu fayow yahay wax takyiiri aanu ku imano bacnaa dani adagu u malaynayo dee ruux ka qarsoomayana waxaasi maaha inaan wax isbedelayo wax kaloo lagu kordhiyo wax kale aana imano inuu fayowyusiisi yahay ay isagii danigiisii u qaalib noqoto waqalabat fii dani salaamatu jaaza way banaan tahay riwaayatuhu warintiisa uu kitaabkaa wax ka wariyo ladaa jumhuurihim jumhuurtooda agtood oo jumhuur اculamaa oo tana waa masale kale kitaabkii aad haysataaba lagaa caariyeystay waa nuskadaadii samaaci ay kugu qornaayeen iyo axaadiisi ad saxatay ad dabdisay muddo markay kaa maqnayd ama si kale gacantaadiiba ugaba baxday muddo markaa waxa weya inay kaa maqnayd baad kitaabkii dib u heshay marka la eego danigiina waxa u qaaliba alqaalibu cala dani waa inuu fayow yahay oon takyiir iyo tabdiil laguma samayn taas baana danigii u qaaliba ee riwaayadii khaasatan weliba ruuxu markaani haddii waxyaala lagu lagu soo kordhiyo ama waxyaala takyiir lagu sameeye aanay ka qarsoomaanayna uu dareemayo u garanayo marka waxbuu ka wawan karaayo inuu waxa weeya wax ka wariya ee way u banaan tahay taasba weye haddii laakiin danigii aanay u qaalib ahayn salaamadii oo laleeyahy malaa dee tabdiil laga baqan iyo takyiir la filo ama loo maleeyo iyada markaa lagama warinayo oo dee axaadiistiisiba inay tahay ama sideedii ay tahay ama inteydun ay tahay intii baaba shaki meeshii kaba yimid marka danigii ay u qaalib tahay inuu fayow yahay haalibanna ruuxu aanay waxyaalahaasi kaba qarsoomayn haddii kitaabkiisii wax kale lagu soo dardaraa iyada markaa uu ictimaadsan waana ku warin kitaabkii sidiibuu kuba warinaya bal taasna beydka horown wain yaqib hadduu maqnaado kitaabkiisi o dee waxa weya ka qarsoon gacantiisiibuu ka baxay muddo waqalabat ay qaalib noqoto oo calaa danihi isaga danigiisii salaamatu fayoobidiisa uu fayow yahay ee takyiir iyo tabdiil uu kaba fayow yahay jaasad way banaan tahay oo riwaayatu warintiisa la wariyo ou kitaabkaa naftiisa wax ka wariyo isagoo ictimaadsanaya ladaa jumhuuri jumhuur culamaa agtooda kadalika adariiru wاlumiyu laa yaxfad an yadbid lmardiyu maa samica wاlkhulfu fi dariiri aqaw awlaa minhu fi lbasiri wuxuu hi kadalika saasoo kale waxa ah oo uu isagana dee inuu ka wariyo kitaabkiisaasi ay u banaan tahay adariiru ruuxii indhaha la-aa wey ishtahara fi lcurfi bianahu lacma wahuwa lmuraadu huna buu leeyay wuxuu leeya ama madluulu lugawi fahuwa man qama bihi dararu oo wixii dee dhibaataysnaa ama darar ku qumay oo dhan baa xagga luqada maduulkiisu noqonaya laakiin curfiga ayaa waxa ku shuhroobay oo markii dambe iska dee noqdayba macnaha uu leeyahay adariir inuu yahay ruuxa indhaale adariiru kii isagu indhaala ah iyo walumiyu kii isagu aan wax aqri ahayn dee waayo aan wax aqri ahayne wax qor ahayne umiga ahaa laa yaxfadaani aladani bal ladani soo dhiga si laqadu kuga hagato aladani dariirkaa iyo umigaasoo laa yaxfadaani aan axaadiistoodii dee xifdisnayn oo waktigaa dee sheekhu aqriyayba ama lagu dul aqriyayay axaadiisteedii aan ka xifdiyin ee min fami lmuxadis aan kaba xafdiyin yadbidu mardiyo xaysu meeloo yadbidu uu dabdinayo iyagana almardiyu ku siqa ah oo lagu kalsoon yahay maa samica wixii ay maqleen kuwaasna waa la mid oo iyaguna kutubtoodaas way ictimaadsan waana laga warin weeyo oo masaladuna maxay tahay weli waa sifadii riwaayadee ruux baa indhala darsigiibuu xaadiraya hadduu markaa de dadkan indhaalina inta badan fahmo siyaada ah ayay leeyihiin oo kale in qaalibkoodu markaa darsigiiba socdo waxaadisii korkii kaba qabto hadhow korkiisa ka warinaya ishkaal ma laha taasi iyadu ishkaal ma laha laakiin ninkii nin xifdiyayo ma xifdila maaho axaadiis ila aqriyayo korka kama qabanayo nusku isagiina leeyahay oo loo sameeyey dee isagii ma dabdisan karaye nuskadii ruux siqaa ayaa inta axaadiistii loo qoray u saxay oo u muqaabaleeyey marka nuskadiisi iyo samaaciisi ku yaallo oo muqaabalaysan ama cardigii iyo wixii dee si iyadoo aynu soo maray loogu qumay oo ruux laakiin siqii waxaa u dabdiyey ayuu haystaa nuskadiisii baa deeta uu iska haystaa farigii dambaa loo baahday inuu wariyo nuskadiisa nafteeda ayaa laga warinaya oo isagu dadkii laguba dul aqriyaya waxayna eg isagaa gacantiisa ku haystay markii horena waa loo dabdiyey oo waa loo saxay oo hagaag baa markaa kitaabkiisii gacantiisa kama bixinoo waxaa danigii u qaaliba si loogu qoree loogu dabdiyey inuu yahay baa u qaaliba marka caynkaasa waxba laga maqli karaa khilaaf baa jiri doona waa marka waxbaa laga maqlaya waa laga warinaya kitaabkiina wuu ictimaadsan ama waa loo ictimaadsan riwaayadii isaga wax laga warinaya umiguna waa saas oo kale waa ruuxaan wax qorin waxna aan aqriyahayn isagii wax dabdisan karahayn sheekhi markii la joogayna ee lagu dul aqriyayna axaadiistii wuxuu kor ka qabtayna may jirin kitaab baa loo sameeyey oo ruux siqiya u dabdiyey oo u mucaaradeeyey ama u muqaabaleeyey oo uu saxay isagina kitaabkii agtiisuu ku haystaa waa ilaaliyey takyiir iyo tabdiil meeshii ma jiro gacan kale ma gelino waa kan ilaashadaya hadhow isagii haddii wax lagu dul aqriyayo isaguna waxa weeye haddii sidaa kitaabkiisii waa la ictimaadsanaya waa lagaba warinayaayo wuxuu la mid yahay kitaabkaa gacantaada kaba maqnaadee lagu yihi haddana haddii danigii ay u qaalib tahay waxbaa laga warin karaa ayuunbaa kitaabkoodiina taasunbuu la xukum yahay bal intaaba weeye marka wuxuu yihi waalkhulfu khilaaf fi dariiri fi jawaazi riwaayati dariiri ninkan dariirkaa riwaayadiisa banaanideeda la iskuba khilaafsan yahay dee meeshii inay waa qowlkoodii badnaa kaasi khilaaf baa jire aqwa waa ka xoog badan yahay wa awla waana kaga mudan yaha khilaaf iyo in la iskuba khilaafo minhu macnaa waa khilaafkii fi lbasiri fi riwaayati lbasiri fi jawaazi riwaayati lbasiri khilaafka xaggaa ku sugan waxaa ka xoog badan khilaaf ahaana kaga mudan oo uga dhow oo halkan waa ninkan dariirkaa riwaayadiisa oo wuxuu leeyahay culimadii qaar dee raggaa aada u adadka halkan ee imaka umuurahana aada u adkeynayey ayaa waxay kuba tegeen dadka caynkani dee waxa way dhici karta inaanay dee ama takyiirka ku yimaado kutubtoodina ma dareemi karaanoo saa wax lagama warinaya ayay kuba tegayaan kol haddaanay xifdisnayn oo sheekii muxadidka afkiisa aanay kaba xafidin bal markaa khilaafka meeshaa jira waxa weeye meesha iyada jirana marka la ego xagga dariirku kusii xoog badan yahay buu leeyaho sababto ninkan umigii hadduu kitaabkii u isagu gacanta ku haysu ilaashanayo aragga badan ee u arkayo kolkole waxaa dhici karta inuu haddii aanu kelima kelimaba u haleelin laakiin haddana wax cusub haddii la geliyo waxyaalo kale iyo umuuro waa arki karaayo waa dareemi karaayo ina waa kitaabu had iyo goor haysto araggiisa uu kuma badan yahay umuuraha caynkaasi isaga qaaliban kama qarsoomayso laakiin tan dariirkaa way ka qarsoomi kartaa oo markaa marka la eego haddii la yidhaha riwaayadoodu ma banaano dadka caynkaasa kol haddaanay xifdisnayn khilaafku wuxuu sii xoog badnaanayaa ka indhaala ayuu sii xoog badnaanayaayo kan kale khilaafkiisu waa dee waxaa kasii xagga la isuga khilaafsan yahay riwaayada isaga ruux caynkaasi waxwariya banaanideed kol haddaan axaadiistii sii xifdisnayn waa taasi u xoog badan yahay laakiin dee intoodii badnayd qowlkoodu waa kaasoo kol hadduu ruux lagu kalsoon yahay wixii uu dabdiyo isaguna kitaabkiisii xifdiya markaas hadhow marka laga warinayana bal cinaayo iyo ixtiyaad meeshii jiro daniga ay u qaalib tahay inuu takyiir markaa ka nabadgashan yahay iyo tabdiil iyo markaa waa la ictimaadsan waxbaa laguba warin karaa intaa weeye inta waadi haddana inoogu sheego wuxuu ihi wan yaqib hadduu isagu waxa weeyaan iyado bal markaa kitaabkii maqnaado wey waa kitaabkii gacantiisii ka baxo ama icaaro ama wax kale oo marka uu usoo noqdo muddo dabadeed waqalabat ay qaalib noqoto calaa danni waa dannigiisii u qaalib noqoto salaamatuhu salaamadiisa iyo takyiir iyo tabdiil uu ka fayow yahay jaazat way banaantay leedahay jumhuur ibnu riwaayata taamana marka oran ku noqdaybe kadalika waxa saas oo kale ah oo tan la xukuma oo riwaayada iyo in kitaabkaa la ictimaadsadaa kol haddii damigii salaamadiisa ay u qaalib tahay dee ay banaan tahay adariiro oo waxa kaasoo kale ah dee ninkaa kitaabkiisa ka maqnaa wiyo gacantiisa kala baxay adariiru kii indhaala ah iyo wal umiyu kii umiga ahaa alladaani labadaasoo laa yaxfadaan aan xifdi ahayn axaadiistoodii aan korka kacayn aan ka xifdiyeyna min fami lmuxadis yadbidu lmadniyu baxaysu meelo dee waa laqbadiisa idinku eegayso yadbidu uu dabdinayo kitaabkan qoraalkiisa hore dee waxa weye mujtamaaca ku qoritaankii muqaabalada iyo sixitaanka umuurahaas oo dhan almardiyu ruux laga raaliyo siqa oo ma'muuni uu dabdiye wey maa samica wixii ay maqleen uu dabdinayo bal taasna waa lamid oo ujeedadu kitaabka caynkaasa waxbay ku warin karaan oo lagaga warin karaa labadaa ninba walkuffu laakiin khilaaf fi dariiri fi jawaazi riwaayati dariiri kan dariirkaa riwaayadiisa banaanideeda laiskuga khilaafsan yahay ayaa aqwa khilaafkaas baa xoog badan wأwlى muduna minhu min اkhilaafki fi basiri fi jawaazi riwaayat basir laysuma khilaafsanaa halkan baa de waayo kaa basirkii waaba isagii wixii waaba in isagii ilaalin marka kitaabkii in badan ku noqnoqdo hay-adiisa iyo shakliga guud buu garan karaayo haddii markaa wax laga dooridooriyey waabu garan karaa lakin kani mama arkayo xagga khilaafka ma banaanada waxaa dee uu kusii xoog badan yahay ninkaa dariirka ah iyo wixii warinayaba weyn وlyروى من أسل أو المقابل به ولا يجوز بالتسهل والله سبحaنه وتaعالى أعلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وليروي من أصل أو المقابل به ولا يجوز بالتساهل مما به اسم شيخه أو أخذ عنه لدى الجمهور وأجاز ذا أيوب والبرساني قد أجاز ورخص الشيخ مع الإجازة وإن يخالف حفظا وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه فر أو صوابه الحفظ مع تيقن والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقن وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره فالمعظم أجاز بالمعنى وقيل إلا وقيل إلا الخبر والشيخ في التصنيف قد عن قد حضر وليقول الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهما وحتى بعض المتن فامنعه أجز أو إن أتم أو لعالم ومز لا بالصحيح إن يكن مختصرا منفصلا عن الذي قد ذكره ومن لذي تهمة أن يفعل فإن أبى فجاز ألا يكمله أما إذا قضع في الأبواب فهو إلى الجواس ذو اقتراب وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من ضرب والأخذ من أفواههم للكتب أدفع للتصحيح فاصنع وادأبي بسم الله الرحمن الرحيم الرواية من الأصل ورنتي ruuxuu asalkiisii dee samaaciisa uu ku sugnaa ee waxuu ku maqlay ee isaga dabaqadii samaaciisa ama samaaciisa uu ku sugnaa wax warintii uu wax ka warinayay ayuu mabxaskeedii kan yahay marka wuxuu ihi naadimku raximahu llahu tacaala walyarwi ha wariyo marka uu doonayo in xadiidkiisa uu sii aqriyo sii gudbiyo waxa xaaladii adaha ee uu isagu cid kale sii gaadhsiinayay ha wariyo axaadiistiisii min aslin asal waa asalkii samaaciisa ku sugnaa ee uu isagu wax ku maqlay ee uu sheekadiisii kaga maqlay saxday dabdiyey taasee uu mucaaradadeedii ama muqaabaladiina sameeyey taasa ka wariyo aw ilmuqaabali aw min alfarci amase farac ha ka wariyo faracaasoo almuqaabali lagu saxay oo la qaabiliyey bihi asalkiisa oo haddaanu asalkiisa magaciisa kaba warinee kii wax ku maqlay kitaab ama nuskaka asalki asalkiisa laga qoray oo laguna saxay qoraal keliya inaan lagu kaafsoomin horeynu usoo marree xadiis xadiis loogu eego lagu saxay oo mucaaradadii ama muqaabaladaynu soo marnay kayfiyadeedii dee sahamkahayd loolaba yimi kaas waxa ka wariyo walaa yajuusu ma banaana bitasaahuli aladaa gudasho axaadiisii la guto cid kale lasii gaadhsiiyo la wariya bitasaahuli tasaahul iyo fudaydkii taas lagu guto oo lagu wariyo mima bihi ismu shaykhi awkida bi-an yarwiya waaba isagoo wax ka wariya oo uu hadhow isagii wax ka wariyo mima ay min alkitaabi kitaab ama mima ay min kitaabin kitaab uu ka wariyo ismu sheekhihi sheekhiisa magacii ama samaacii bihi kitaabka uu ku sugan yahay aw amase ukhida la qaatay oo la wariyey canhu sheekhiisii ruux kaloo siqay uu kaba wariyey laakiin aan samaaciisa ina isaga kuba sugnayn oo kii uu wax ka maqlay ee sheekhiisa uu ka maqlay aan ahayn lada jumhuuri jumhuurta culimada agtooda taasi iyada uma banaana wa ajaaza waana baneeyeyoo daa xaalkan aan sheegnay ama madkuurkan oo ah kitaab sheekha samaaciisu ku sugan yahay inuu ruuxu wax ku wariyo au ka wariyo amase midee isaga sheekhiisi ninka loo siqi uu kaba wariyey taas uu isaguna ictimaadsado taa isagoon samaaciisa inuu kaba wariyo waa baneeyey ayubu ayubu sakhtiyaani ayaa baneeyey walbursaani iyo ninkaa isaga reerkaa bursaan la yidhaaho meesha muftiya walbursaani ninkaa isagu bursaan reerkaa la yidhaaho loo nisbeeye waa jirib asdiye isna waa baneeyey qad ajaazahu isaguna saas oo kale waa baneeyey in labadaa aynu soo marnayba lagu warin karo waraqasa waa rugseeyey ashaykhu shaykhi waa ibnu salaaxe warintaas kitaabkaa sheekha samaaciisa ku sugnaa ama isaga laga wariyee laga qortay taas uu isagoon shaksigan samaaciisii aanu kuba sugnayn kii uu ka maqlayna aan ahaynba inuu wariyo laakiin maca alijaazati ijaazo maceedu hadduu sheekha ijaazo caama ka haysto ama ijaazo kitaabkaasa uu kaba haysto ee wixii ziyaade ee dhacaana waxay noqonayaan wax adigu ijaazadu ay shamliso bal markaa taa waa ruqseeye marka kolley sifadan riwaayada xadiidka inoo socota dee qaybo qaarkood waa qaybo cahdigii hore riwaayad iyo cahdigii ku dhawaaya ee kutubtu ay makhduudka ahayd ee dadku ay qoranayeen nusqooyinkooda taas dee ay arrintii ahayd la ilaalin jiray oo aada loo dhowri jiro oo lagu dhaqmi jiray innaguna dee kol haddii kutub aan dee iska iska jaahisa un dadka ay qaadanayaan haddii sheekhyadii xataa wax laga maqlo xataa riwaayo haddii loo jeedin loo jeedinba diraayo loo jeedinna kolba nusqadii bal markaa la hayo uun dadki ay ama sheekhi wax dee waxa weeyaan taasun wax lagu warinayo kollay umuuro dee imakaan aragno amaan horena usoo aragno xaggii kitaabad iyo waktigeennan dee bal inaan ogaano bal culimadu hawkii ay ku dhaqmeen iyo siyaalihii ay u ilaalin jireen ay riwaayaadkooda u ixtiyaadoon jireen mooyaane oo waxyaale aynaan kuba dhaqmayn walow ay tahay dee ruuxuna haddii nafteeda kutubtii isku nus dabcooyinkoodii isku mid maaha dabcooyin dee sugan oo la dabdiyay iyo kuwa aan inna qiimo lahayn baaba jirto hadoodii badan yahayo tataa nafteedii sia nusqooyinkan aan ama tasaahulku dhacay kitaabadeeda ama cardigeeda iyo waxyaalahaasba culimada ay u fogeyn jireen noocyada in la yskaba durkiyaa ay meesha u taalo waxyaalaha qaarkoodna waa waxyaalo xataa waktigoodii dee iyo sifadii riwaayadaha inooguba jirtaa wax loo warin jiraye ilaa waktigan arrinteedii iyo camalkeedii iyo markaa ilaalinteedii ay taagan tahay oo waxa weeyaan ruuxu dee inuu balmaxii intuu fahmo oo dee haddana camal ahaanna u ilaaliyo ay tahay way isku jiraanuun imaka tan aan haynaa waxa weeye waxay dee weli aynu soo argin shalay noo bilaabantay xadiiska bal marka la qorayo horeynu usoo aragniyo si loo qori jiray imakana marka la warinayo ee warintana waxaa loo wadaa marka uu cid kale ruuxii usii gudbinayo bal waxyaalihii dee si kutubtiina inta badan wix horena waa qortoodee nusqooyinkiisaasna waa jiraane bal umuurihii ay ahayd in la ilaaliyo markaa shalayto masaa'il dhowran sooba aragnayoo ruuxii haddii nusqa dee sheekii si kala dabdisay saxday laakiin aanu xaafid ahayn bal waxa xukunkeedu noqonayo inuu nuskadii ka warin karayo in kale bal taa waynu soo aragnay haddii waxaa kaleynu sooba aragnay oo kale nuskadiisii samaaciisii waa ku yaalaa waa sugan yahay laakiin ma xusuusnaba waqtigii waa umuurahan maqlay inuu maqlay way ku taal waa qoraal de waa wax markaa iska yaaqiin oo kale ah ino taas oo waa qoraalna ama khadkiisiiba ah laakiin waqtigii uu maqlay ayuu aanu xusuusnaynba taasna xukunkeedu waxay noqon doontaa ama waynu sooba aragnay kitaabkii haddii waxa weeyaan uu muddo gacantiisa ka maqnaado nuskhadiisii uu dabdistay damigiisana ay qaalib u tahay inaan wax isbedeli kuba iman intaa uu kaba maqnaa iyadna kitaabkuu ictimaadsaduu wax ka wariyo umuuruhunba oo kitaabka la ictimaadsaday iyadna waan soo aragnay bal ruuxii dariirka ama umiga ahaaye iyagu aan waxa weeyaan kutubtoodana ama waxa ku sugan iyo axaadiisana korka aan ka ahayna kitaab waxay ictimaadsadeen ahaa iyadna in wax laga wariyo kale waan sooba aragnay bal umuuraha waa inshalay taa baan soo wada aragnay maanta muxuu inoo sheegayaa ruuxu markaa cinda aladaa dadkii kale uu axaadiisii usii gudbinayo dee wuxuu ictimaadsanayana kitaabkiisii ay tahay nuskadiisii ama dee axaadiisii uu sheekhiisii ka maqlayna wuxuu xaggiisa kala yimaa wuxuu sheekadiisa ka maqlay iyaguna sheekadoodii iyaguna sheekadoodii sanadku sidaasuu ku xidhiidhsan yahay kitaabkii samaaciisu ku sugnaa ujeeddadu waktigaa sheekha darsigan uu kaba qaadanayay kaa sheekhii dee inta ama lagu dul aqriyayay ama isaguba uu ka aqriyayo ahaa ee isagana markii dambe nusqadaa la hayay samaaciisii lagu qoray dadkiisaynu soo marrayna loo qoray hebel iyo hebel iyo hebel inay casharkaa joogeen ama intaa ay joogeen oo kale samaaciisu ku sugnaa ee samaacana dabadide ama hortiibaadii kitaabka horta la mucaaradeeyo kitaabka de wixii asal u ahaa lagu mucaaradeeyey taas weeye taas samaaciisu ku sugnaa buu asal sheegayahay kaha ictimaadsado kaha wax ka wariyo dee taas axaadiistaas baa axaadiistiisii aan wax siyaadiya wax nuqsaani doona aanay ku jirin wuxuu sheekhiisii kaba maqlay kaawey amase taasi haddii aanu jirinba farac ujeeddadu waa kitaab nuska taa laga sii qoray laakiin qoraalkuun aan lagu kaaftoomine xadiid xadiis loogu bandhigay oo loogu saxoo loogu dabdiyey muqaabaladii aynu soo marro kayfiyadeeda horeaynu usoo aragnay nuskadaas oo kale iyadna dee waxay noqonaysaa uun waa imika farcani dibqa alasli unbuu noqonaya kol haday muqaabalo dhacan waa kii unbuu la mid yahay oo wuxuu la dheeriyey ma jirto wuxuu kaga nuqsaansan yahay ma jirto wuxuu kaga duwan yahay ma jirto kol hadday saxan tahay ama isagu ha saxdo ama ruux kale oo muqaabaladan siqiyaha kulaba yimaadee iyada taasna wax waa ka warin karaa bal intaasi wax ka warin karaa ictimaadsan karaa laakiin maxaa halkan culimadu ay diidayaan meeshan inun tasaahul inu ka dhaco waayo axaadiistii rasuulka wey talabaad arrintu maaha diraayo unsan inagu aynu isticmaalno macnihiisa un inaan ogaano iyagii riwaaya ahayd iyo sanad xidhiidhayo sheekh hebel baan ka maqlaad leedahay isaguna sheekh hebel marka waa in axaadiistiisii un ay tayo wixii laga maqlay meeshii ziyaado iyo nuqsaan iyo isbedel aanu iman haddaba tasaahul ruuxuu la yimaada halkan ma banaana oo tasaahulkii waxay kaba dhigeen laba suuro inoo suureeye mid waxa weeye asalkaagii samaaca kitaabkani maaha samaacaagii ku sugnaa farac isagii lagu saxayna maaha laakiin waxaa kitaabkan waana axaadiisi waa kitaab fulanun kasoo qaado adigoo bukhaari sheekhaagii kaba wariyey nuskadaadii baa dabdisatay samaaci baa adiyo dadkii joogay lagu qoray ama nuskadaa mid dee waafaqsan oo laga qoray weeye oo lagu saxay taasi waa caadi ee kitaabkii bukhaari uun oo nusko kale ah oo tii dee waktiga aanay samaacaga aanu kuba sugnayn laakiin uu ku yaalo sheekhaagu inuu sheekh hebel ka maqlay waa samaaci sheekh waaba kitaab sheekhi wax ku maqlay oo isaga me dadkii maqlay kaba mid ahaa ama isaga kii maqalkiisa ahaa uu sheekh hebel ka maqlay laakiin ti nuskadii asalkaagii maaha waktigaa la hayee la saxee la dabdiyey ee samaaca ku sugnaa maaha tacaynkaasa inaad waa kan oo sheekhaygu waa maqlay waana kitaabka naftiisii uun intaad u ictimaadsato aad taa wax ka wariso iyadii un asal intaad ka dhigato aad qaatood wax ka wariso taasi iyada waa tan ay leeyihin ma banaana sababtay taa u diidayaana waxaa dhici karta dee ikhtilaaf riwaayaad baa iman kara oo tan ay ku kala duwan yihiin ti waxaa iman kara ziyaado tani ay leedahay waxaa iman kara nuqsaan ay tani leedahay iman karaa marka waxaan laga aamin ahayn suuradan oo kale zawaa'id aan nusqadiisa noocaga ku sugnaynin tan inay kuma sugan tahay oo markaa taasi ay noqoto dee waxaan riwaayo umaad lahayn sheekh hebel baan ka maqlayna waad leedahay waan ka wariyeyna waad leedahay zawaa'idaas ay dee meeshii ay timaado aan riwaayadaadii horeba shamlin bal taas bay culimadu iyagoo jaanibkaa cinaayoon ayay diideen arrinta kale ee suurada labaad ee kale iminka halkan uu leeyahy waa tasaahul mana banaana nisiqa adugu ti aad ka qaadatay waa taas wixii markaasoo lama hayo tii madictimaadsan ama midii lagu saxay laakiin nin kaleo isba siqaa waqti awqaad kale ah sheekii nusqo uu kaba qortay oo ama isagii ka qaato ay ku qorantay dee sheekh hebel waa nin siqaana hadda la ictimaadsan karo sheekh hebel baan ka maqlay taas iyadna ay ku qorantay si taadii ba iguma qornayd ayaad hesho laakiin tii aan ahayn oo kale taa nafteeda iyadana ama riwaayaad kala duwanna aamin laga noqon maayo aaminna lagama aha in zawaa-id aan taadii ku sugnayn ay kuga sugan tahayo wixii ama sheekhi laga qaatay saas oo kale ee isagii bal markaa cid kaleo siqi ay kaba qaateen samaacaagise aan ahayn ama sheekhaba samaaciisi ku sugan yao isagii baaba dee ti uu sheekhiisi kaba qaataya laakiin tii samaacaaga ku sugnayd aan ahayn zawaa-id laga aamin maayo tasaahul bay u arkaan haddii taasuna aada ictimaadsato adigoon hubsan adoon dabdin adigoo meeshii aanay ol inaad og tahay dee inay tii nafteedii un ama tii waafaqsanto waxay isla dheeriyin jirin tasaahul bay tahay waxaan riwaayadaadii marka horeba ku jirin inay meesha soo galaanna waa suurtagal marka taas iyada ma ictimaadsanayo taa iyada tasaahul bay noqonaysaa kuma warinayo bal taasi waa siday jumhuur culamaa yidhaaheen waana ixtiyaad waxaanay leeyihin walow kitaabki kitaabkii inuu yahay waxaa dhici karta zawaaid aantii ku sugnayd inay timaado laakiin laba sheekh buu inoo soo naqliyay halkan mid waa ayubu sakhtiyaani waa imaam aada u macruufa xagga hoosena safxada labaad haamishka koobaad wuxuu leeyahay asakhtiyaani nisbat ilaa camali sakhtiyaani wa baycihi wahuwa aljuluud da'niya laysat biadam wuxuu leeyahay imaamkaba aada iyo goor raggaa horena bazaar iyo bazaasi iyo adugu bal markaa dee raggaa magacyada inta badan xirfooyinkoodii iyo shaqooyinkoodii bay ahaayeen iyagoo ay ma aha waxa loo nisbadu ay tahayba waa hargaha khaasatan hargaha idaha ama samayntooda diyaarintooda ama iibitaankooda waxaanu leeya waa ta aan weli la magdin waa haraggan caadiga ah taas bay ahaydoo nisbadun halkaasaa loogu nisbeeyey waa imaam ayub ibnu abi tamiima la idhaha asalkiisu isna carab maaha oo waa dadkii ama reer faris ama dadkaa kale uun kolleyna waa aimadii waqtigiisii cilmiga camalba waa dadkii ilaahay isu raaciyey cilmina siiyey camal saalixana iyo cibaado badanna uu siiyey waana siqaaru taabiciin isagu bal markaa wuxuu leeyahay kol haddii sheekha samaaciisi ay tahay kitaabka naftiisiina yahay waa ku warin karaayo dee umuurahaasi waa ikhtilaaf iska basiidun buu noqon karaa bursani ninkan isaguna waa nin ka dambeeye isaga laakiin isna waa nin mutaqadimo laba boqol iyo afartii dhintay fursaadna waa jilib asdi kamida isagoo xagga hooseba uu ku yidhi hamishka labaad oo waa qabiilo nisbadiisii mee jilibkoodii loo nisbeeyey kaasna isaguna sidaas oo kale ayuu baneeyey oo iyagu labadaa ayuu sheekhbuu inooga soo noqliyo midii imaamka abi ayuubu sakhtiyaani yahay inay xaaladan oo kale ay iska baneeyeen oo dee ujeedadu waxa isbedela yimaadaa wax kooban buu noqonaya sheekha ama ibnu salaxna muxuu kaba soo naqliyey haddii iyag sheekhii samaaciisii weeye adiga maaha tii aada ku maqashay laakiin sheekhana ijaazaad ka haysataa ama kitaabkan ah gaar ahaan amase wixii uu wariye o dhan buu ku ijaazeeyey dee wixii ziyaadee soo galaa imaka hadalkan ijaazadii baa shamlinaysa oo ijaazadii baa dabooli doonta intii haddii hadday ziyaada timaado ijaazada aad sheekhii kala haysato ama kitaabkan ku ijaazeeyey ama uu ku ijaazeeyey marwiyaadkiisa o dhan ayaa shamlin doonta wuxuu baa meesha inta yar